maxkamadda gobolka maroodijo ee somalilan ayaa maanta ku xukuntay saxafiyiinta kala ah maxamed cabdi ilig iyo cabdijabaar maxamed xuseen min laba sano iyo afar bilood oo xarig ah waxaanay xorriyaddiisii u celisay cabdiraxmaan cali khaliif dhinaca kalena maxkamadda racfaanka ah ayaa sannad iyo afar bilood waxa ay ku xukuntay weriye cabdimaalig muuse coldoon oo muddo xirnaa wariyaashan maanta la xukumay qaarkood ayaa la xiray saddex iyo tobankii abriil arrin la xiriirta dhacdadii xabsiga hargeysa ka dhacday warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
maxkamadda gobolka maroodijo ee somalilan ayaa xukunkan ay saaka ku riday suxufiyiinta kale ah maxamed cabdi sheekh oo ah guddoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee mm t v iyo cabdijabaar maxamed xuseen oo isaguna ka tirsan telefishinka madaxa bannaan ee hoonka hebel tv waxaa lagu xukumay min hal sana iyo afar bilood oo xadhiga dhinaca kale maxkamadda gobolka maroodijeex ayaa xorriyaddiisii dib ugu celisay cabdiraxmaan cali khaliif oo isaguna ka mid ahaa saddexdaa weriye ee ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa weriyaashan saaka la xukumay iyo weriyaha dib loogu celiyey xorriyaddiisa ayaa saddexdoodaba waxaa la qabtay bishii abril aynu ka soo gudubnay iyadoo lagu eedeeyey in tabin toosa ama baahin toosa ay ka sameeyeen dhacdo jeelka hargeysa ka dhacday fadhiga maxkamadda gobolka maroodijeex ee maanta oo ahayd mid ay ka qayb galeen weriyaal hoolka maxkamaddu ay ka socotay kadib markii xukunka maxkamaddu uu dhacay ayaa barxadda hore ee maxkamadda gobolka maroodijeex waxaan kula kulmay luqmaan maxamed faarax ayaan weydiiyey ugu horrayn sida ay u arkaan mas-uuliyiinta telefishinkani xukunka ku dhacay khadar maxamed cakuleyo v o waad mahadsantihiin ugu horreyn xukunka waxaanu aragnaa xukun cadaaladda ka fog waxaanu aragnaa cadaadiskii lagu hayay maxamed cabdi sheekh iyo telefishinkaba muddadii sanadka ayadu shaqaynaya inuu qayb ka yahay waxaanu aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo waraysiyada uu samaynayey oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar aanu adeegno taas ayaan filayaa inay jaanis welel maxamed islamarkaasna ay ku xukumeen xukunkaas xeerka lagu xukumay ee loo adeegsaday kumaanan qanacsanan oo xeerka saxaafadda laguma xukumin xeerka ciqaabta guud ayaa lagu xukumay waxaanan ka xumahay in dalkeenna xoriyatl qowl isagoo u ka jiro xukun noocaas oo kale ah uu ka dhaco maxaa racfaan baa ka qaadanaysaan miyaa ku qanacdanoo saasaa ku dhammaysanaysaan xadhigga maxay tahay tallaabada xigta khadar cakulo walaal garyaqaanadan la tashan doonaa markaan garyaqaana la tashanno ayaanu qaadan doonaa go'aan telefishinkana go-aanka bay maxkamaddu ka soo saartay ah telefishinka soo dhammaystirto sharciyadda ka dhiman waa maxay sharciyaddeeda ka dhiman ee laydin amray inaad soo dhammaystirataan khadar maxamed cakulow sida shuruucdiina amrayso ruqsadda waxaa bixisay wasaaradda faafinta maxkamadda horteeda waxaanu kusoo bandhignay ruqsaddaana siisay wasaaradda faafintu laakiin waxaa jirtay in telefishinka laga hor istaagay oo hab siyaasiyasan looga hor istaagay diiwaangelinta xeer ilaalinta maxamed cabdi sheekh waxa uu ka sheegay maxkamadda horteeda inuu weydiistay xeer ilaalinta qaranka xeerlaalyaha guud ee qaranka ayuu weliba sheegay inuu weydiistay ruqsadda telefishinka dhinaca kale cabdiraxmaan cali khaliif oo ah weriyaha saaka dib loogu celiyey xorriyaddiisii ayaa isagana qaar ka mid a eheladiisa aan kula kulmay markii xukunku uu dhacay barxadda hore ee maxkamadda magacaaga marka hore axmed maxamed sheekh xasan weeyaan walaal saaka guddoodii uu xidhnaa ka bacdi waxaa saaka xorriyaddiisii loo celiyey cabdiraxmaan cali sheekh khaliif marka waan ku faraxsannahay dee in xorriyaddiisii loo soo celiyey kuwa kalena waxaan urajaynayaa insha allahu in dee la cafi doono ama cabdiraxmaan yare waxaa la waxa loogu haystay waxaad qortay oo bartaada facebooka la wadaagtay dadka inaad tidhi dagaalkii baa soo gebagabo marka hasi hawshaasaa lagu haystay maanta waxay noqonaysaa sidaa bil ilaa bil iyo toban cisho meelahaas ay noqonaysaa adugu inta u xidhnaa imanka go-aanka maxkamadda waan ku qanacsannahay oo sharciga dowladda waan u hoggaansannahay si fiican baan ugu hoggaansannahay sharciga dowladda iyo xeerka inoo yaalla geesta kale cabdimaalig muuse coldoon oo isaguna hore ugu xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodijeex waxay saaka ku xukuntay xukuna sannad iyo afar bilood qaar ka mid a ehelada cabdimaalig muuse coldoon oo aan isku dayey in aan waraysto waxna ka weydiiya dareenkooda ayaa sheegay in aanay diyaar u ahayn wakhtigan waxaanay ka cudur daarteen inay wakhtigan ka hadlaan xukunka cabdimaalig muuse coldoon dhinaca kale ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa ka qayb galay fadhiga maxkamadda ee maanta guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed maxamed ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay xukunka ay maxkamadda gobolka maroodjeex ku riday suxufiyiintan maanta khadaro aad iyo aad baad mahadsan tahay inagoo ka urur ahaan khadaro aad iyo aad baanu uga xunnahay xukunkaasi dhacay waana sidii aad la socoteenba ururka saxufiyiinta somalilan oo dee ah mas-uuliyaddiisuba tahay difaaca iyo in ay ka shaqeeyaan arrimahaas xaafadda waxaanu muddadii ay xidhnaayeen aanu ka shaqeynaynay sidii ay nimankaasi usoo bixi lahaayeen saxafiyiintaa xidhan waxaan markii dambe u qabanay looyaraanu u qabanay ama qareenno u doodayay oo maxkamadda horteeda ka difaacayay muddadii ay socotayba marka aad iyo aad baan uga xunnahay maanta waxaanu rajaynaynay in dee la sii daayo oo maxkamaddii kabacdi laakiin wuxuu xukunku uu ku dhacay laba saxafi oo ah maxamed elig iyo cabdijibaar runtiina aad baanu uga xunnahay iminkana waxaanu ku tala jirnaa oo aanu la tashanayna oo wada tashi noo socdaa qareenadii u doodayay ururka saxafiyiinta somalilan ee soorjo ka socday bal sidii tallaabada xigta ee wixii sharcigu noo ogol yahay in aan u qaadi lahayn waxaan la xidhiidhay islamarkaana isku dayey in aan arrintan wax ka weydiiyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijeex cabdi qawdhan balse noomay suurto gelin iyadoo ay suuragal noo noqon weyday in xafiiskiisa aanu galno islamarkaana telefoonkiisa gacanta aanu ka jawaabahayn khadar maxamed cakulle v o a hargeysa